war hadda naga soo gaadhay dalka norway ayaa sheegaya in nin soomaalihii uu midi ku weeraray saddex dumara oo midkood ay caddaan ahayd labada kalena ay soomaali ahaayeen waruu soo saaray booliisku qiyaastii saacad kadib weerarka ayaa lagu sheegay in haweenaydii caddaanka ahi ay dhimatay halka labadii haweena ee soomaalida ahaana ay midkood xaaladdeedu aad u liidato waxaana daba khadka telefoonka ee magaalada norway kula xidhiiray weriye siciid maxamuud muuse oo ka howlgala telefishinka norsom ee ka dhisan dalkaasi norway waxaanan ugu horreyn weydiiyey bal inuu dhacdadan faahfaahiyo
waad maadsantahay maxamed dhacdana waxay caawa ka dhacday adigu qiyaastii afar saacad mar laga joogo magaalada sashburg oo magaalo sagaashan kilomitir bariga ka jirta magaalada osla oo gobolbiikan ku taalo wiil soomaali ah oo da-diisa ay dadka deegaanka noogu sheegeen soddomiya jir ayaa saddex qof oo dumar ah dhaawac u geystay isagoo mindi adeegsanayo saddexda qof waxay dadka deegaanka oo aan la hadalnay noo sheegeen in laba qof oo ka mida ay yihiin laba qof oo dumar oo soomaali ah oo deris ay ahaayeen halka qofka saddexaadna ay ahayd haweeney norwegia oo bas ama ku sugaysay maxadada baska lagu sugo oo si kadisa oo la kulantay asaga saacad kadib markay dhacdada dhacday haddana booliska warbixin hadda ay soo saareen oo ah in haweeneydii norwejiga ahaa ay geeriyootay halka labada labada qof oo soomaalidana ay weli xaalada isbitaalka dhaawac yaaliin qof ka mid ahna xaaladiisu ay daran tahay oo magaaladaas laga soo diyaara laga soo saaray dhaawac helicopter oo soo caadsan wadana keeno isbitaalka weyn lagu daaweynay waa gartay ma la sheegay ninka wixii ku riixay falka
horta dhacdada waxay dhacdayba waa saacada ka hor weli boolisku warbixin hordhacun bay soo saareen dhacdada ku saabsan laakiin in warbixin buuxdo oo informationa weli ma aysan helin waxay dhaheen hadda saacad kadib bay shir jiraad qaban doonaa aan usoo jeednaa hadda inaan ogaano shirkooda jiraad waxay ku sheegaan laakiin dadka deegaanka oo la hadalnay soomaalida meesha degan markaan la hadalnay waxay noo sheegeen in wiilkan soomaaliga uu ahaa wiil qof la yaqaano oo xaalad caafimaad oo dhanka maskaxda ay jiri karto wuxuuna ahaa qof dadka deegaanka laga yaqaano oo qof hadda ku cusub maysan hayna qof xaaladiisa horey loola socday ahayd dhacdooyin noocan oo kale ana horey u geystay marka qof la yaqaano u ahaa laakiin booliska iyo hay-adaha caafimaadku weli warbixin buuxdo maysan soo saarin hadda markuu ay shirkooda jiraad qabtaan ayaa ku ogaan doonaa faahfaahinta dhacdada waan gartay warbaahintu ilaa iyo hadda sidee uga hadlaysaa warbaahinta norway caawa t v ahaan iyo mjaraa'idado dhan aad bay dhacdadan oga hadlaysaa bogga koowaad bay saaran tahay laakiin kulligood waxay wada sugayaan warbixinta booliska oo iyo qaabkay uga hadlaan ilaa hadda micne umaysan yeelin oo yani dhinac umaysan jeedin waxaana waxaan dhammaantiin wada sugaynaa booliska iyo waxa ay sheegaan iyo qaabka u dhigaan
waan gartay waad sheegtay in bulshadu ay ogeyd in xanuunka maskaxda uu hayay ninkan weerarka geystay hase yeeshee bulshadu wax cabsiya ma ka qabtaa in warbaahintu ay si kale u wiciso
waa su-aal aada u muhiima dabcan maadaama uu soomaali yahay muslimna yahay waxaa laga yaabaa in micno kale ay u sameeyaan laakiin kama sii hordhici karna hadda su-aalo badanna way imaan doonaan oo ku saabsan wiilkan iyo xaaladiisa maadaama uu ahaa qof la ogaa oo dadka deegaanka sida ay sheegayeen qof la yaqaanay oo xaaladiisa loola socday ahayd isbitaallo hore iyo xaalada caafimaadna ay jireen dhacd dhacdadan su-aalo badan baa ka imaan doono oo waxaa laga yaabaa inay wiilka aan keliya aadu aysan raacine meelo kalena lasoo geliyo isbitaalkiisii iyo booliska laftirkooda dhinac kasoo galaan marka waxaas oo dhan waxaa la ogaan karaa markuu hadda ay waagu si fiican noogu beriyo annaga hadda xili dambe inoo tahay afar taabayna ku dhawaada markuu waagu beryo oo ay booliska shirjaad qabtaan oo dhacdii warbixinteeda oo fuula aan helno markaasun baan kasii jawaabi karnaa laakiin waa su-aal dabcan qof kasta oo soomaaliya waddankan degan markay dhacdooyinkan oo kale ay dhacaan uu maskaxda ku hayo qaabka loo dhigi doono iyo yani angalka iyo xagasha ay siin doonaan markuu waagu markay ogaadaan inuu qofkan qof soomaali ah ama muslim uu yahay kaasi waxa uu ahaa siciid maxamuud muuse oo ah wariye ka tirsan telefishinka norsom oo khadka telefoonka goordhowidiigu warramayey dhegeystayaal wixii faahfaahina ee warkan ka soo baxana idaacadahayga soo socda ayaad ku maqli doontaan